gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed sheekh aadan madoobe ayaa maanta shir gudoomiyey kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen xubnaha guddiga joogtada ee golaha shacabka kulanka waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdi yaasiin xaaji samatar iyo dhammaan xubnaha guddiga waxaana lagu soo bandhigay shantiriska jadwalka ee kulamada u gaarka ka shaqeynta dib eegista dastuurka ku-meelgaadhka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay soo gudbiyeen guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan xuseen qaasim yuusuf oo gudoomiyaha guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xubnaha guddiga joogtada waxa uga warbixiyey shantiriska kulamada u gaarka dastuurka isagoona xubnaha guddiga la wadaagay qeybaha uu ka kooban yahay jaantuska kulamada wadajirka ee labada gole ee baarlamaanka ee looga doodayo dib eegista dastuurka ku-meelgaadhka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo gunaanadka soo xiray kulanka maanta ayaa ka hadlay ahmiyada weyn uu leeyahay shantiriskan kulamada loogaga doodi doono dib eegista dastuurka ku-meelgaadhka waxa uuna gudoomiyuhu tilmaamay muhiimada ay dhammaystirka dastuurka u leeyahay geedi socodka dhismaha dowladnimada dalka kulan aan caadi ahayn ee uu yeeshay guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa waxaa lagu soo gudbiyey jadwalka shaqo ee bilowga qaybinta dastuurka afarta cutub ee ugu horeyso berri tole loo qaybin doono kulanka golaha ee wadajirka sidaad ogtihiinba dastuurka kumeelgaadhka waxay ahayd wax kabedel inuu ku sameeyo baarlamanka federaalkii waxaana la sugayay in la soo gudbiyo jadwalka iyadoo xilli dhow la ansixiyey habraaci dastuurka habraaca waxaa ku xigay jadwalka shaqo maalmeed ee wax kabedelka afarta qodob ee ugu horeeya dastuurka kuwaas ayuu maanta guddiga joogtadaee golaha shacabku go-aan ka gaadhay iyadoo horay la ysula meel dhigay in wakhti ku habboon la keeno dastuurka qaybintiisa koowaad ay noqoto labayo tobanka bishani november oo beritel ku aadan waxaana la filayaa in doodiisu ay bilaabato afar iyo tobanka bisha november aan hadda ku jirno doodaasi waxay noqon doontaa mid labada aqal ay si wada jira u wadaagaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaana rajaynaynaa wakhti kooban oo bishan inagu soo fooda lehee maajna inay soo gabagaboobaan afarta cutub ee ugu horeeya ee hadda ay soo gudbiyeen guddiga la socodka iyo korjoogtaynta arrimaha dastuurka